bismillaahi raxmaan iraxiim habeen wanaagsan dhegeystayaal halkani waa raadiyaha dalsan ee muqdisho kuna soo dhowaada akhbaaraadka habeen caaw waan idiinayna kuwooda ugu waaweyn meydka allah u naxariistay luula cabdicasiis oo ninkeedii gubay oo firinjeel ku jirta maalintii labaad iyo qoyskeeda oo sheegay inaanay aasi doonin intay cadaalad ka helayaan mas-uuliyiinta hay-adaha ammaanka iyo maamulka gobolka banaadir oo booqday ehelada haweeney saygeeda uu si arxandaraahu ku dilay magaalada muqdisho maxkamadda ciidamada qalabka sida ee soomaaliya oo xabsi u dirtay in ka badan soddon askari iyo saraakiil ka tirsan ciidamada xoogga dalka soomaaliya oo la sheegay in furimaha dagaalka ay kaga soo carareen hubkoodii baarlamaanka soomaaliya oo maanta dood adag ka yeeshay kiiska marxuumad luul cabdirisaaq oo uu seegeedii nolosha ku gubay madaxweynaha maamulka koonfur galbeed soomaaliya oo ciidamada xoogga dalka soomaaliya iyo cutubyo ka tirsan daraawiishta koonfur galbeed kala hadlay dagaalka shabaab akhbaaraadka dibaddana waxaa ugu waaweyn iiraan oo u digtay maraykanka kadib weeraradii uu ka fuliyey siiriya iyo ciraaq
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
mar kale habeen wanaagsan dhegeystayaal intaad maqasheen waxay ahaayeen qodobada warkayaga habeen caawa kuwooda ugu waaweyn waa habeen sabti ah taariikhduna ay ku beegan tahay saddexda bisha februari sanadka laba kun afariy labaatan anigoo cabdulqaadir cusmaan indho ayaa caawa idiin waramaya dhegeystayaal kusoo dhowaada warkii oo faahfaahsan meydka luul cabdilcasiis oo uu ninkeedii gubay islamarkaasina firinjeer ku jira maalintii labaad ayaa qoyskeedu waxa ay sheegeen inaanan la aasi doonin inta laga soo qabanaya gacan ku-dhiiglaha cabdisalaam juulo shaakir ayaa dhammaystiraya faahfaahinta amuurtan meydkii la gubay ee hilibkeeda uu bislaaday ee luul bannaanku yaalla lama aasayo lamana aasi doono ilaa gacan ku-dhiiglahaas axmaqa ah gacanta lagu soo dhigo cadaaladdan la hor keeno
meeshii ay filinaysay waxaa la qoys ay samaysatay oo ninkaas ay isla noolaayeen waxay filinaysay noloshii nolol ka wanaagsan inay heshay laakiin ma dhicin wax aan macnaha islaamnimada iyo bini-aadminimada ka baxsan ay la kulantay ilaa iyo haddaah lama aasin nuul cabdicasiis oo ahayd gabar uu dabqabad siiyey seygii iyadu u dhexay luul ayaa shalay ku geeriyootay magaalada muqdisho in ka badan toban saacadood ayayna meyd tahay ninka dilay luul oo seegeeda ah ilaa iyo hadda lama soo qabanin welina waa baxsad laamaha amniga ayaana baadigoob ku haya qoyskeeda ayaa dhibaatada ugu badan wajahaya luul waxa ay ka tagtay carruur oo ay u dhashay nin kale ilaa iyo haddana qoyskeeda waxay raadinayaan cadaaladii ay u baahnaayeen iyo in lasoo qabto gacanku-dhiiglihii dilay gabadhooda qaar ka mida qoyska oo warbaahinta la hadlay ayaa waxa ay sheegeen inaan la aasi doonin gabadhooda ilaa iyo lasoo qaban doona ninka gacanku-dhiiglaha ah waa kuwaan qaar ka mid a qoyska oo warbaahinta la hadlay maanta kana hadlay dareenkooda ku aadan geerida gabadhooda iyo sida cadaaladda ay u doonayaan
dhacdadii gabar soomaaliyeed hooyo soomaaliyeed marwe soomaaliyeed luul cabdicasiis maxamed ayada oo nool dab lagu qabtay oo korkeedao dhan la gubay weliba ay gamaartay bislaatay hilibkeedii oo bislaaday cidda dhibka u geystayna ay tahay qofkii ay nolosheeda iyo nafteeda ku aamintay qofkii ay ubadkeedii iyo ilmaheedii ay caloosheeda ugu siday ee ay uurka u lahayd lixda bilood ah ninkii qabay ee sida sharafta iyo dadnimada leh ay nooga soo doonteen asaga iyo ehelkiisa ee aan siinay ee aan kula xididnay uu gubay dabka ku qabtay ninkaasoo magaciisa la yidhaahdo sayid cali macalin daa-uud dhibaatada luul loo geystay waa dhibaato loo geystay qof kasta oo muslim ah waa dhibaato loo geystay qof kasta oo soomaali ah waa dhibaato loo geystay qof kasta oo damiir iyo dadnimo leh meel kastoo adduunka uga joogo waan ka tacsiyeynaynaa waa ka tiiraanyoonaynaa waana ka xanuunsanaynaa fariintan ama kulankan maanta waxaan isugu nimid ama aan saxaafadda u hor nimid inaan ka hadalno musiibada dhibaatada gabadha loo geystay dhib kale oo ka fool xun kana xanuun badan in weli dadkeedii iyo meydkeedii oo yaalla lagu dulwado dhibkaasoo ah in laamihii amniga dowladda iyo dadkii mas-uulka ka ahaa inay dembiilaha gacanta ku soo dhigaan in ay ka aamuseen inkireen qariyeen kuna talagaleen in xaqeeda la duugo arrintaasna ma ahan arrin damiirka iyo dadnimada insaaniga ah bashariyadda iyo islaamnimada midna ku saxsan luul xaqeedu ma aha mid qarsoomi kara waxaan rabnaa inaan u sheegno ummadda soomaaliyeed meel kasta oo ay adduunyada ka joogaan meydkii la gubay ee hilibkeedu uu bislaaday ee luul bannaanku yaalla lama aasayo lamana aasi doono ilaa gacanku dhiiglahaas axmaqa ah gacanta lagu soo dhigo cadaaladdan la hor keeno laamaha amniga dowladda waxaan ku cambaaraynaynaa inay gabeen kaalintii iyo mas-uuliyaddii ka saarnayd cadaalad uhelidda gabadhaas dhibanaha ah marxuumkaas maantay to- oo nolosheeda hore usii wadata laakiinse ma aysan dhicin taas gabadheeni ballanqaadkii iyo wixii uu u sameeyey uu ugu baxay gabadheeni waxay kala kulantay nin bahal ah oo dadcun ah si waxooshinimo ah oo bini aadinimada ka baxsan ayuu u galay oo gubay oo hadda farinjeerkaasay ku jirtaa baaqeynana shalaan aan marsiinay fariin oo hay-adaha dowladda iyo madaxda dalka aan u marsiinay inaan gabadheena la aaseynay ilaa ay cadaalad ka hesho oo qaa'inkaas oo gabadheena saas u dhibaateeyey oo lamaa amniga lagu wareejiyey wax kaloo na qanciya ma lahan luul gabadh waxay ahayd jaamici
cabdilaan juulo shaakir warbaahinta dalsan magaalada muqdisho aada u mahadsan yahay waryahayaga cabdisalaam julo shaakir oo warbixinta warkaasi eegayay mas-uuliyiinta hay-adaha ammaanka iyo maamulka gobolka banaadir ayaa waxa ay galabnimadii maanta ay booqdeen ehelada haweeneydaasi seeygeeda sida arxandarada ah uu ugu dilay magaalada muqdisho taliyaha qeybta guud ee booliiska gobolka banaadir oo ugu horeyn markaasi hadalka qaatay ayaa waxa uu shaaca ka qaaday in eh, si deg dega gacanta loogu soo dhigi doono eh, ninkii falkan arxandarada ka dambeeyey isla mar ahaantaasina nolosha ku gubay allah u naxariistee marxuumad luula cabdirasaaq oo eh, ka mid ahayd marka ama oo ahayd eh, haweeney eh, lagu dilay eh, gurigii ay ku sugneed oo lagu gubay ninkeedii ama saygeediina uu noloshu ku gubay Ee, waxaa xigi doona gudoomiyaha gobolka banaadir ugu horeyn waxaad maqli doontaan taliyaha qeybta guud ee booliiska gobolka banaadir gudoomiyaha gobolka oo isaguna dhacdada tani ka hadlaya ayaa xigi doona
inaan u nimid qoyskii iyo ubadkii yaryaraa ay ka tagtay marxuum allah u naxariistee ee sida axmaqnimada uu gubay saygeydii ay dadka ka dooratay ee u ahaa qofka ugu dhow ee gogosha la jiiftay runtii waxay ahayd- waxay noqotay arrin ummadda soomaaliyeed oo dhan gelgishay qalbiyadooda iyo quluubtooda waana dareemi karnaa qof kasta oo naga mid oo soomaaliya ayay qalbigiisa gelgishay miday taqaano miday- midaysan- midays- mid yaqaano iyo midaan aqoon intaba mas-uuliyadda koowaad oo naga saaran waxay tahay in la soo qabto dembiilahaas meel kasta uu caalamka ka taga insha allahu tacaala waa soo qabanaynaa raallina lagama ahan lagamana ahaan doono meel kasta uu caalamka ka tago meel kastuu dunida ka tago waa la soo qabanaa asaga ciddii fakisay kii gaariga ku qaaday kan meesha uu jooga ku haya intaba waa la soo qabanaa sharcigana waa la horgeynaa xataa keligiis lama soo qabanaye markuu imaanaya gaariguu wato gaarigu ku baxay xamar gaariga uga tegey kuwa hadda haaya oo meeshuu joogo ku hayana waa lagu soo qabanaa insha allahu tacaala waxaan qal- waxaan leeyahay aab m- a- caruurta iyo aabbaba waxaan leeyahay abdi- abdicasiisna waxaan leeyahay ku lagu kalsoonaada waa soo qabanaynaa sharcigaana la horkeeni doonaa insha allahu tacaala qof kasta oo ku gacan siiyey intaasoo kale ka- ka ka qayb qaatay intaasoo kale oo inuu fakiyaana waa la dembi waana lala
aan soo booqannay oon gurigeeda ugu nimidnay agoontii walaashaynana ay ka dha- ay maanta oo rajada ah uu dhigay sh- ayagoo aabba la'aan ah ay dadka ka dooratay uguna sheegay inuu ilmaha la kori doono inay iidi maanta la waayo uu sabab u noqdo arrintaasi waa arrin aad iyo aad in looga naxo ah runtii sida uu ka dhawaajinaya taliyaha booliiska gobolka banaadir quluubta dadka ayay gilgishay qof kastoo damiir lana suuragal ma ahan haddiiba damiir wax yar haba yaraatee xataa ay jiraan noocaasoo kale xataa inay meel ku qarsadaan wax aqliga siisa kara maahan calaa kulli xaal haddii qalbiga dhinto naxariistu waa tagtahaa la yidhi haddii caqliga dhintana xigmaddaa tagtahaa la yidhi haddii damiirku dhintana wax kastoo kullu shay waa dhimanayanaa la yidhi xikaayo sidaas ayaa jirto marka cid kastoo damiir leh inay maanta gabar soomaaliyeed oo maaragtay xaaskiisi ah oo dadka ka doorata asna uu ka doortay inuu basin intu ku bilbilo dab ku qabto caqli bini aadam caafimaad qaba sheegi maayo weliba waxaan leenahay kuwa dhaqan xumada beryahan iyo gacmaha gardaran ee dadka sida qaldan u dilaayo waxaan leenahay ka joogsadoo ka waantooba ayaan leenahay gabdhaha nimankooda dilaayo iyo nimanka naagahooda dilaayo iyo kuwa ilmahooda gubaayo dhaqan soomaali lagu yiqiina maaha meeshaad ka soo minguurisan idinkaa sheegi doontiin ayaan leenahay annagana mas-uuliyadu intay naga saaran tahay har iyo habeen waan u taagnaanaynaa waana baadi goobaynaa ninkaas meel kasta uu joogana haddii ilaa yidhahdo waa la soo qabanayaa sharcigaana la horkeenaya haddii ilaa yidhaahdo waxuu sharciga ka hela ayuuna leeyahay arrintaasi taliyayaashii booliiska iyo nabad sugidana waa wada soconnaa meel kastoo la joogana insha allah warkan waa gaaray baadigoobkaa lagu jiraa marka waxaan leenahay wiil ilmahaynana kuwa soo barbaara allah ka dhigo hooyadii gabarta maaragtay wiilkii dhashay oo hadda ilma ayayada u ana iyo aabbihii gabarta dhalay iyo kulli waa isla wada joognaa waxa waaye ilmahanna insha allahu annagaa kafaalad qaadayno waxbarashadooda iyo noloshooda gobolka banaadir ayaa kafaalo qaadaayo haddii ilaa yidhaahdo maxaa yeele waa rajo waa hooyo iyo aabbala'aan ayaa ku dhacda laakiin insha allahu ma aaminsanin insha allahu kuwa aan dhalnay la mid yihiin say u nool yihiin ayna u noolaa doonaan insha allahu wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakatu
gudoomiyaha gobolka banaadir ahnaduqa magaalada muqdisho ayuu ahaa sidaad maqlayseen waxuu ka hadlayay kiiskan muranka xoogan uu ka dhashay islamarkaasina si weyn ay dadweynuhu ay kaga falceliyeen ee alaa u naxariistee murxumed luul cabdirasaaq ee uu seegeeda uu gubay madaxweynaha maamulka koonfur galbeed soomaaliya cabdilcasiis xasan maxamed lafta gareen oo cutube ka tirsan ciidamada ee koonfur galbeed ee daraawiishta iyo kuwa xooga dalka soomaaliya ee goobka gaaraha kula hadlay ayaa waxa uu si adag kala hadlay dagaalka shabaab iyo sidii loo sii ambaqaadi lahaa cutubyadan oo markaasi ay ka mid ahaayeen ciidamo tababar loo soo xiray ayaa madaxweyne cabdilcasiis xasan maxamed lafta gareen waxa uu u sheegay inay u diyaargaroobaan dagaalka shabaab iyo sidii loo sii ambaqaadi lahaa dhinaca kaleetana ku-samaha madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya ahna gudoomiyaha baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya sheekh aadan maxamed nuur sheekh aadan madoobe ayaa caawa waxa uu kulan ula yeeshay saraakiisha ciidamada qalabka side ee soomaaliya oo kala hadlay arrimay ugu muhiimsan yihiin dagaalka shabaab iyo dhacdada arrinta gooxa xoogan magaalada muqdisho ka abuurtay ee kiiska dilka laawur axmade marxumed luul cabdirasaaq gudoomiyaha golaha shacabka hana ku sameeya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya sheekh aadan maxamed nuur sheekh aadan madoobe ayaa kulanka la qaatay taliyayaasha ciidamada qalabka side ee jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya gudoomiye sheekh aadan madoobe ayaa ugu horeyn warbixin waxa uu ka dhageystay taliyaha ciidamada qalabka sida oo ku aadan guulaha waaweyn oo ay ciidamadu ay ka soo hoyeen la dagaalanka al-shabaab sugidda amniga guud ee dalka waxaana kulankan diiradda lagu saaray dardargelinta howlaha amniga guud ee dalka iyo ka hortegidda ee markaasi weerarada ka dhana al-shabaab sidaa lagu yidhi war ka soo baxay hay-adaha dowladda soomaaliya islamarkaasina warbaahinta dowladda lagu faafiyo sidoo kale kulanka waxaa lagu hadlay dhacdooyinkii argagax lahaa ee bulshada dhexdeeda kasoo cusboonaaday iyadoo taliyaha booliisku uu ka warbixiyey kiis dilah oo maalmihii ugu dambeeyey ka dhacay magaalooyinka muqdisho iyo weliba qoryooley waxaana uu gudoomiyey sheekh aadan maxamed nuur sheekh aadan madoobe talisyada ciidamada qalabka side ee soomaaliya gaar ahaan taliska booliiska soomaaliya ku amray in arxanlaawayaasha geystay falalkani ee markaasi ka baxsan diinta islaamka dhaqanka soomaaliyeed iyo weliba banaadinimada lasoo qabto goob walba oo ay ku sug yihiin islamarkaasina la horkeeno cadaaladda warkii habeen aad caawa kala socoteen dalsan f m muqdisho akhyaartaana dhegeysatahay waa nageyntaa cidduu warka iyagu seego waxay dib ay kaga heli karaan baraheena internetka nabadgelya
wararkaad la haysaa hubsiima uhelidooda iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga redio dalsan ee hankaagii sow haatan madhelin war la hel yaabaa tala la hel